You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ee, muqdisho university ee, marka loo yimaado ee, kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ayaa fikirkeeda iyo see loo sameeya ayuu bilowday ee, muddo dheer bay qaadatay laakiin ee, oo mararka qaarkood dadka da- dagaal weyn ayaa dalka ka socon jiray Ah, mararka qaarkood adigoo bilow yar ah ayaa lagu biliqiysanayaa markaasaa haddana tala dib u dhacaysaa ugu dambeystii go-aan kaba dambaysa waxaa lagu qaatay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii ayaa go-aan lagu qaatay jaamacadda in la furo jaamacadda marka waxaa lagu guulaystay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii bishii sebtembar labiyo labaatankeedii ayaa galaasihii la furay oo arday iyo macalimiin iyo maamul isku toosan lagu guulaystay in la sameeyo Eh, runta marka la yidhaahdo waxay ahayd eh, wax oo aada iyo aada u culus sababta oo ah dhulka amnina ma jirin annagana run ahaan dad oo eh, ama lacag haysta ama ciidan haysta oo jaamacadda ilaalin kara xataa maanaan ahayn Eh, waxaan ahayn dad oo waxbar eh, waxbar macalimiin baan ahayn waxaan go-aan ku qaadanay si kastoy tahay in la furo waxaan xustaa doodahaas markay aada u socdeen annagoo dhowr ruuxa eh, ayaan muddo dheer wadnay oo dadku uusan aada u ogeyn Eh, jaamacadda waxaa aada looga dooday ma la samayn karaa mise lama samayn karo Eh, waxaa aada looga doodi jiray magaca loo bixinaayo maxaan u bixinaa rajo miyaan u bixinaa Eh, jaamacaddii ummadda miyaan u bixinaa nolol miyaan u bixinaa Eh, aada iyo aad baa run ahaan doodo fara badan ayaa socon jiray muddo aada iyo aada u dheer laakiin ugu dambaystii marka magaca magaaladan eh, muqdisho university oo capitalkii ama caasimadii dalka ah ayaan jeclaysanay waxaa run ahaan aan aada iyo aad dagaalkaas aan ugu jirnay muddo aada u dheer eh, si aada u culus inaan maaragtay isaga ilaalino jaamacadda inaysan marna u ekaanin jaamacad siyaasad hogaaminaysa ama kooxihii dalka isku haystay marna fiiri aan ayna noqonin eh, qayb la safan inaysan u ekaanin saa daraaddeed jaamacad iyagu iskeedu madax banaan oo dadka waxbartay ee bulshada ah ay maaragtay iyo hogaaminayaan waxay nagu geesinimo gelisay run ahaan inaan furno taban markii la furay waa dareemi kartaa wakti aada u culusna way ahayd Eh, marka intaas aad ka soo fakarayseen iyo intaad eh, ka soo hadlayseen dabcan iyo markaad furteenba dhibaatooyin badan baad soo marteen waxaad ku bilowdeen kambaska ugu horreeyey dugsiga sare maxamuud axmed cali eh, maleeshiyaad baa dagaal inay kaga qabsadeen mar kale marka caqabadaha aad ka soo marteen furitaankeedii intii dagaaladu ay jireen bal ka war Eh, aad baa xasan umahadsan tahay caqabadaha ugu waaweyn runta marka la yidhaahdo waxaa kamid ahaa eh, dadkeena soomaaliyeed eh, waxay ku soo koreen intii markaa noolayd eh, dawlad iyadu waxbarashada eh, mas-uul ka ah oo dadka aan lacag laga qaadaynin oo jaamacad iyo waxbarasho dad shibil ah shaqaba mayna ku lahayn daban taasi waxay keentay marka fiiri guud ahaan marka sidaas looga fikiro waxay keentay in la yidhaahdo eh, sideebay dad keligood ah oo dawlad ahayn ay ku samayn karaan jaamacad ay ku samayn karaan Eh, run ahaan waxa naga horyimid oo caqabadaha naga horyimid midda ugu kamid bay ahayd ardada inay kalsooni ku siiso caqabadaha mid kamida ayay ahayd caqabada waxaa kamid ahaa nimankii maryaanta ahaa meelkii markaa dhulka ka telinayay Eh, su-aasha ugu badan anaga madaxa inay nala tashanin waxaa mid kamid ahayd calaaqada dibadda ama xiriirka dibadda oo dareemaysa ee aada og tahay daba wax walba wasaarad warqad ka keen madaxda warqad ka keen madax markii markii aad u jirtay oo isku tootoosan lamaynan qabin wasaarada waxbarashada markaa iyaduna mid kamid ayay ahayd oo dadka banaanka jooga ee run ahaan caqabadaha daban ee kamida security-ga amniga guud amal dana iska hubaysan marka cid walba adiga khatar ayay run ahaan ay kugu tahay daba intaa marka la dhaafo ee runta marka la yidhahdo waxay kamid ahayd caqabadaha waaweyn Eh, eh, shan qol oo iskuulkaa ka tirsan oo markaas eh, aan dayactirnay ayaan ku bilownay Eh, taasina waxay ahayd meel yaroo marka aan munaasab u ahayn jaamacadna inay korto eh, inay ahayd saas u sheegtay marka ugu dambaystii waaba lagu soo duulay oo subaxda xabadda laga hor keenay nasiib wanaagda kuma dhimanin Eh, laba wiil kadibna run ahaan eh, shan iyo labaatan maalmood annagoo kadib guri kale ayaan u kirinay oo ka furnay markaasay dib usoo noqotay marka caqabadaha ugu waaweyn ee marka ugu horeysa soo hormaanaya caqabadaha ayay ahaayeen malan lacag la-aanta jaamacadda aysan lacag helanin kamid bay ahayd caqabadahaas run ahaan waxaa marka laisku wada daro waxay ahaayeen wax oo aan munaasab ahayn marna dadku waxayna rumaysneen markaas in dad sidooda ah waktigan oo kale la furi karo jirin hamigooda aniga aan maqlay beenta naga daaya maxaa beenta u sheegaysaan ma idinkaa jaamacadda furi kara ma dawlad baatiin ayaa ugu badnaa ustaad xasan waa gartay marka dhanka dhaqaalahoo kale markaan ka hadalno yaa yaa ini ka caawiyey ardada jaamacadda dhiganaysay se laftigoodu waddan laga qaxay oo dagaalla ka socdaan oo dhibaata ka jirtay ahayd marka ardada laftigoodu dhaqaalaha xaggee ka helayeen run ahaan markii waxaan xusuustaa laba boqol oo arday waan dareemi kartaayo kolkii dambana in baa iska tegtegaysay labadaa boqol ee arday waxaan hubaa lacagta laga bixin jiray caruurta laga dhalay oo kale dadka naga mas-uuliyiinta asha iyo dad yar oo kale afartan arday baan xusuustaa sanadaa koobaad wax lacag bixin jiray saas daraadeed lacag ma jirin yani saas marka loo fiiriyo annaga markaa dhammaantana macalimiinna waa nahay administration maamulna waa nahay iskaa wax u qabso waxa loo yaqaana ama voluntary baan ahayn voluntarismka ayaan ku shaqaynaynay habeen iyo maalinna waa shaqayn jirnay saa daraadeed haddii lacag la helo oo ruuxa masarka hayso oo kale aan saddex boqol oo dollar u helo d h d ruux haysa aan afar boqol oo dollar u helo yaa wax weyn ahayd haddii marka lacagtaa la waayana waa la shaqaynayay waxaan ku bilownay taban lix macalin yaan ku bilownay taban si waxay u koreysay si isaba jooga arday marka fiiri lacag bixinayso jaamacadda isku wadaysa ma jiro laakiin dadka wanaagsan ee soomaalida iyo dad kale oo leesyaqaanay oo banaanka jira fundraising baan u samayn jirnay markaasay sidaasay iskaga socon jirtay bil iyo laba bilood in la waayaba oo intaa yar aadu weydo ayaa suuragal ahayd oo macalimiinta loo waayo wax la siiyo haddana run ahaan waxaan markhaati ka ahay dadkii aan ku bilownay oo in kamidii maanta ay aakhiro jirto in kamidina ay nool yihiin dadaalka ay soo galeen dadaal laga sheekayn karo ma aha waxay ahayd nastudurayaal xoog leh ayay ahaayeen oo habeen iyo maalinba run ahaan shaqaynaayay galabna waa la shaqaynaayay subaxna waa la shaqaynaayay yani waxaad ka hadlaysaa wax ka badan labiyo toban saac marka la isku dardaro ayaa soo soo shaqayn jiray haddana lacagta la siin jiray waa dareemi kartaa laba boqol oo dollar iyo saddex boqol oo dollar iyo lacagtaas ayay ahayd marka la helo laakiin bil laba bilood mararka qaarkood saddex bilood waxaa dhihi karta in waxba loo waayo laakiin annaga waxay naga goonee jaamacaddani meel ku gaadh miyaa maya jaamacaddan intay furaanaysaa ilaa qiyaamadu ay ka dhacday furaanaysaa innaga miya inagu xiran tahay maya yaa iskale ummadda taas marka waxayna siisay baawer iyo xoog weyn ayayna siisay oo run ahaan noo suurto geliyey inaanaan marna ka daalin howlqabadka aan ummadda u hayno aakhiriya adduuna dabcan annaga maslaxadanadana way ahayd ummaddana maslaxadeeda way ahayd rajo la abuuray oo xoog badan oo tacliinta hoose iyo takorada kor u qaadena misidnimadaasi way ka dhalatay waa gartay marka macalimiintoo kale xaggee ka heshaan dalku hal jaamacad buu lahaa aftalyaani lagu dhigi jiray idinku dabcan aftalyaani kuma dhigtaan macalimiin wax dhigi karta oo laftigoodu jaamacada ka soo baxa xaggee ka hesha
run ahaan dadka soomaalida waad og tahay oo dabcan jaamacaddu dabcan muddo uun waxay jirtay dhowr iyo toban sana ay jirtay de waa kii markii dambe dalkii aba iska burburay haddana dadkii ka soo baxay in kamid ihii dabcan lafolo oo kale waxaa lagu dhigi jiray luuqada ingiliiska lagu dhigi jiray facultiyaalka oo sayniska ah ayaa waxay ahaayeen qeybta luuqada talyaani lagu dhigi jiray in badan oo dabcan banaanka ka timid oo carabi wax kusoo baratayna way jirtay jaamacaddana labada af ee rasmiga waa ilaa hadda eeo wax walba waa ingiriis iyo carabi saas daraadeed run ahaan maanaan ku dhibtoonin bilowga hore inaan helo macalimiin ingiriis wax ku dhigtaa iyo macalimiin carabi wax ku dhigtaa maanaan run ahaan ku rafaadinoo la foolana aad bay noo kaalmaysay dadkii banaanka ka soo noqday oon badnayn oo mathalan annagoo kooxa banaanka ka soo noqonay oo afaf kala duwan markaa soo bartayna kaalmo ayaan u ahay saas daraadeed gaalkaa waa buuxinay ilaahay mahadii ardadana run ahaan raalligooday ahaayeen ugu dambaysti dabcan dabcan way soo kori doontaa laakiin bilowga hore sidaas ayaan marka u buuxinay korba macalinkii fiican ee la helo ee lagu soo biirin karo sidaas ayay u socotay waa gartay caadiyan dalalka markuu dalku dowlad leeyahay dabcan wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskuullada iyo maamusha muqarar ama manhajiyaa loo dejiyaa shuruuc baa jirta jaamacaduhu ay raacaan macalimiinta tayadooda baa laga warqabaa maadaama nidaamkii dowladeed uu jirin uusan jirin howlahaas yaa inii qaban jiray waxaasoo dhan idinkaa isu dowladaha isu maamulaha isu macalimiinaha curriculumka samaysan jiray miya run ahaan annaga xuyri kheyralah ku siiyo intaanaan bilaabin jaamacadda dadkanaga isla shaqaynayay shaqratiyaal oo dalka ka jiray gobolada soomaali oo dhan ka jiray ayaa ka shaqayn jiray runta marka la yidhaahdo ma aanaan ku koobnayn koonfur iyo muqdisho ma aanaan ku koobnayn ilaa kismaayo iyo baydhaba ilaa burco iyo hargeysa iyo boorame boosaaso iyo gaalkacyo beledweyne dalka dhan marka la fiiriyo iskuulaad baan ka shaqayn jirnay xoog badan saa daraaddeed annagii oo wax badan kasoo shaqeynay meeshaas oo meel walba jamciyaadka ka jira kaalmayn jirnay oo kaalmo dibaddana uga raadin jirnay gudahana aan dadka bari jirnay inay carruurtooda canjeerada siinayaan ay la qaybsadaan canjeerada iyo waxbarashada loo qaybiyo shilinka la haysto ayaa jaamacadda lagu soo dhacday saa daraaddeed markii sidaas loo fiiriya marka annaga fiiri wasaaradda markaan ma jirin wax walba marka annay ayaa ahayn saa jaamacadda waxaan ku dadaalay bilowgaa hore aniga dabaan ra-iisul jaamaca gudaha jaamacadda inaan ka shaqeeyo wax badan kaanista uma haysanin doctor cali xasan alla yarxamu ayaa wuxuu ahaa qaabashan academiga ee waxbarashada ibraahim mursal oo hadda jaamacadda madaxkaana doctor ibraahim mursal wuxuu ahaa ninka administrationka qaabashan tay kaloo akhyaarana mase waa wada shaqayn jirnay sada calaaqada dibadda marka xoog baan saarnay oo waxaan samaynay ururka jaamacadaha africa ururka jaamacadaha carabta jaamacadaha baraydadka ee caalamka carabta unesco waxaasoo dhan waan ka shaqaynay inaanu anagu jaamacaddan ayaa nahay civil war baan ku dhex jirnaa jaamacaddan baan samaynay nala arka waxay tahay oo kurukulumkeeda iyo say u samaysan tahay dibadda marka xiriirkaas ama relationshipka aan dibadda ka samaynay wax weyn ba annaga noo taro dhinacna jaamacadda in la aqoonsado degdega oo shirarkeeda shirarka caalamiga ah ee ururada jaamacaadka ay ka qayb galaan ayaan markasta taagnaanaynay dhinaca kalena kurukulumkeeda in la habeeyo maadaama wasaaradku kontarooleysa adiga aysan jirin waa inaad adigu marka iskontaroosho oo maalin walba kurukulumka wixii laga bedeli kara laga bedelo jaamacaadka caalamka oo dhan kurukulumka ad akriso africa iyo carabta iyo yurub iyo america iyo kulli la wada aqriyo iyo australia jaamacaadka adduunka oo dhan la fiiriyo sidaasaa marka aan annagu waxaan ahayn marka wax walba inaan idnidaano jaamacad muqdisho ku taala oo harba ehliya oo soomaaliya oo dagaal ka socda ma xoog badna yaysan caabidhicina waa inaan kurukulumkeeda ka dhigno midka adduunyada ugu xoog badan waa garta marka tayada dadka ka soo baxa jaamacadda muqdisho ama ka soo baxay waxbarashadoodu waa sidee shahaadada aada siisaan shahaado laga aqoonsan yahay caalamka intiisa kale ma tahay dad shaqooyinka loo diro aada bartaan qaban kara ma yihiin tusaale ahaan waxaa ku jirta facultiga nersiskoo kale marka haddaysan waddankii cisbitaallo shaqaynaya uusan jirin oo baractis ay ku soo qaataan qalabkii iidnaan haysan dadka ka soo baxa sidee loo aamini karaa inay shaqadii qaban karaan run ahaan markii aan dhisayno faculty walba markaan dhisayno waxaan eegeynaa jaamacaadka adduunka ee facultiga le yani madda waxaan ku bilownay shareeca and low waa waa meel diinteenna iyo dhaqankeenna iyo qaanuunka caalamka lagu wada barto waaye iyo education oo waxbarashadii ah iyo qaybta artiska oo lagu baranayo taariikh iyo juqraafi iyo bulshada cilmigeeda lagu baranayo sad hata ugu horreysay waxaan hubaa sano iyo laba ka badan waxaan raadinaynay jaamacaadka adduunka say u dhisan yihiin laga bilaabo jaamacaddeenii oo ummadda say u dhisnaan jirtay iyo kuwa ka dambeeya ee jaamacaadka adduunka say u dhisan yihiin marka meeshaasoo curriculum ka bilaabaya Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.